madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka hadlay qodob dhaliyey muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sano ah oo horey loogu daray muddoxileedkiisa siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in muddoxileedkiisu uu dhammaaday sagaaliyo tobankii disembar hase yeeshee waxa uu madaxweynaha sheegay in arrintaasi ay u taallo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey sanad guuladii afraad ee kasoo wareegtay markii xilkaasi loo doortay mukhtaar maxamed catosh ayaa warbixintan inoo haya madaxweyne laftagareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka koraca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognona waa boqolkii afartan iyo labo yuu ahaa kobaca waxaan rajaynaynaa hadduu ilaaha yidhaaho markii loo fiiriyo steydyada waxaan nahay staydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo iyo bajetka miisaaniyadda ee steydyada ugu badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu maraaya meel fiican waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii sixin doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaadayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanay degmooyinka codtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada insiciyada hooyada iyo dhallaanka xarunteeda intaba waa inta inta ku qornayd gurmadka bini aadamnimada wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xooga saarnay bay ahayd ayadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayaan ay helaan sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay ma dhammaanayso laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaalo waaweyn oo xudur iyo baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo ladhaha xirgay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka koonfur galbeed iyo dowladdiisa gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay mas-uuliyaddaas ayaga ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berita baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qaban ka qabaa hay-addii sharci dejinta waaye shalay adigaa go-aankan gaartay brocessay usoo martay mooshin baa la keenay sharciyadaa taallo nadaamaa noo jiro dowlad baa jirto xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kan bedela marka wakti dheer inaan geliye ma rabin shalay brocesskiina maray yay u baahan tahay maantana in la maro haddii la rabo in iska daayo waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay maantana hadday keenaan raalligan ka ah sanad guurada afraad ee madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kusoo beegmaysaa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray taasi oo markii baarlamaanka koonfur galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddaxileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo